أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo uga doorka roon maleeshiyaad murtadiinta baangarafta ka mid ah ayaa si bareer ah nabadoon ugu dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kooxda aridada soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay dib u doorashada lafta gareen ee ah hogaamiyaha maamulka aridada koonfur galbeed in ka badan boqol xildhibaan ayaa mooshin xalka qaadisa ka gudbisay murtad gurguurta oo ah madaxa kooxda aridada soomaaliya weeraro lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabeynayey xalaqaad lagu weyneynayey qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe hiiraan iyo bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maleeshiyaadka murtadiinta baangarafta ayaa si bareer ah nabadoon ugu dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan eegaya habeennimadii xalay maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta baangarafta ee sida gaarka ah u tababartay dowladda saliibiyadda maraykanka oo kasoo duulantagay xerada beledoogle oo talis u ah ciidanka saliibiyiinta maraykanka ayaa weeraray dad reer miyi ah oo ku sugnaa aagga warmaxan ee shabeellada hoose halkaas oo ay ku direen laba ka mid ah nabadoonnada bulshadii halkaa deganayd dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in murtadiinta baangarafta ay kusoo dhexdhaceen nabadoonnada iyo hormuudka bulshada oo u fadhiyey kala qaybinta lacago diyo ah waxaana ay si gaar ah u beegsadeen labadii nabadoon ee hormuudka u ahaa waxgaradkii goobta ku sugnaa nabadoonnada la dilay ayaa kala ahaa dudaaye jurux rooble oo nabadoon u ahaa dadka ka dhashay beesha harti abgaal ee deggan shabeellada hoose iyo nabadoon cirooy cabdi oo isna nabadoon u ahaa bulshada harti abgaal ee deggan afgooye ilaa warmaxan nabadoonnadan shacabka ahaa ee ay dileen ciidanka baangarafta ee maraykan ku tababaray ayaa waxay ahaayeen rag deegaan ku ah muqdisho isagana kala goosha dalka waxayna bulshadii ay nabadoonnada u ahaayeen inoo sheegeen inay ka naxeen sababta loo beegsaday in dhergaradkooda maleeshiyaadka uu maraykanku ku ugaarto ee baangarafta ayaa belihii u dambeeyey shabeellada hoose ku beegsaday dad badan oo shacab ah waxaana arrintani ay u muuqanaysaa mid kufaarta maraykanka iyo maleeshiyaadkooda baangarafta shaqo joogto ah ka dhigteen beegsiga dadka shacabka ah mahadsanida caliyare kooxda aridada soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay dib u doorashada lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka aridada koonfur galbeed khaalid xasan ayaa warbixinta warkan haya kooxda filla soomaaliya ee garwadanka uu yahay murtad gurguurta ayaa si adag u cambaaraysay doorashadii shalay ka qabsoontay baydhabo ee dib loogu doortay hogaanka maamulka shahaadula dirirka ee koonfur galbeed doorashadan dib loogu caana shubay murtad cabdicasiis laftagareen iyo guddoomiyaha golaha dawaaqiida koonfur galbeed ayay kooxda ridada soomaaliya ku tilmaantay mid aan waafaqsanayn dastuur gaareedka loo dejiyey iyo heshiisyo ay sheegeen in horey loo gaaray war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee ridada soomaaliya ayaa lagu sheegay in doorashadaas aysan ahayn mid xalaal ah balse ay ahayd ismagacaabid hore loosii qorsheeyey oo lagu soo gebagabeeyey muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah kooxda gurguurta waxa ay sheegtay in tallaabadaas ay si toosa uga hor imaanayso waxa ay ku sheegtay xeerka doorashada dastuurka iyo mabaadida dowladhiska islamarkaana ay sii kordhin karto tabashooyinka ka jira deegaanada koonfur galbeed lama aqbali karo hannaan kasta oo ku dhisan sharci darro qasab iyo musuqmaasuq siyaasadeed laguna magacaabo doorasho ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee ridada soomaaliya si kastaba ha ahaatee dhiilada colaadeed ee labada dhinac weli waa ay taagan tahay waxaana maleeshiyaadka maamulka ridada koonfur galbeed la dhoobay difaacada baydhabo kadib markii kooxda gurguurtay ay wacad ku martay in ay la wareegayso xarunta gobolka baay ee baydhabo waad mahadsan tahay khaalid in ka badan boqol xildhibaan ayaa mooshin xilka qaadis ah ka gudbiyey murtada gurgurte oo ah madaxa kooxda ardada soomaaliya marwaan maxmed ayaa si amaqaadaya warbixintan xilli khilaafka u dhexeeya murtadiintu uu marayo meel xasaasi ah ayaa in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka daaquudka ridada mooshin xilka qaadis ah ka gudbiyeen madaxa kooxda ridada murtad xasan gurgurte xildhibaanadan oo shalay shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay inay mooshinka xilka qaadista gurgurta u gudbiyeen murtadka lagu magacaabo aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ridada balse uu ka diiday oo uusan qaban mooshinka xilka qaadista ah murtad xildhibaan cabdulaahi daahir carab iyo murtad daahir amiin jiisow oo ka mid ah xildhibaanada ridada ee mooshinka ka gudbiyey murtad xasan gurgurte ayaa eedeymo colis u jeediyey gurgurte waxaana ka mid ah eedeymaha loo jeediyey faragelinta uu ku hayo maamul goboleedyada shahadala dirirka ah shirkan jaraa'id maanta aan halkan ku qabanayno wuxuu daaran yahay sida hore loo sheegay waxaa jira imbiijmenti ama eedeyn ay ka soo gudbiyeen xildhibaanada qaranka oo dhan boqol iyo toban xildhibaan oo annagana oo badanaa dibadaha ku kala maqan nairobi joojiya meelaha barbaanka sidaad ogtiin fasaxuu ku jiraa baryahan dhan baa la wada xiriirayey boqol iyo toban xildhibaan ayaa soo siixday imbiijmentigaas annaga magaaladan joognay waxaana loo higmaday inaan maxaa la dhihi jiray inaan ii sheeg aan guddoomiyahan u geyno eedeyn tiro badan oo madaxweynaha ayaa ku qoran xildhibaanada haddee waa nimanka madaxweynaha doortay xaq ayay u leeyihiin inay haddii ay arkaan in dastuurka lagu tuntay haddii ay arkaan in waddanka uu khatar uu galayo hadday ay arkaan in maxaa la dhihi xuquuqdii dadka in lagu tumanayo ama ha noqoto dadka deegaanka degan ama xildhibaanada xildhibaanada xaq bay u leeyihiin inay eedeeyaan maxaa la dhihi imbiijmenti geeyaan guddoonkane xaq baa waxaa loogu leeyahay inuu qabto guddoomiyii waa u tagnay sidii daara miin jeesow sheegay soo degdegsan wuxuu yidhi waa meel baan u socdaa mooshinka waa imbiijmentiga waa sax xaq baana loogu leeyahay inaan qabanno aniga haddaan jooginne ku-xigeenadeeda ay qabtaan laakiin culaysyaa jiro hadda meel baan u socdaa safar yarna igu jiraa markaan ka soo noqdo ii haaya bahalka aan idinka qabanayn isku keen soo celiya baarlamaankana fasaxuu ku jiraa shaqaalihiin waa iga maqan yihiin arrintaas ma soconaysaan niri guddoomiyow adiga bahalkii maxaa la dhihi jiray meel dhigo qabo markii haddee ay ku yimaadaan sekretaryadeedkaadi waxaase naloo tiin bareeyo arrintaas calaa kulli xaal waa socon weysay laakiin annaga median aan la wadaagi doonnaa eedeynta lagu eedeeyey madaxweynaha iyo waxa uu la rabo inuu ku dhaqaaqo waxaad la socotaa mandateka dowladda ama mandateka madaxweynaha shan iyo tobanka meey uu ku eegaya konton maalmood baa u haray annaga ujeeddadeenna waxay tahay kontonkaas maalmood inuusan waddanka qalalaasi sii gelin oo gacanta laga qabto maadaama uu istaagi waaye ujeeddada imbiijmentiga intaas waaye kadibna doorasho la isugu yimaado waxyaabaha ugu waaweyn oo madaxweyne lagu eedeynaya waxaa ka mid ah maxaa la dhihi jiray maamul goboleedyadan uu faragelinta ku hayo oo u diidan yahay sababta federaalka loo qaatayba waxaan u malaynayaa madaxweynaha ma fahamsan annagoo u jeedna inaan sharciga buuxilnay guddoomiyihii oo arkaya inaan sharciga buuxilnay haddii uu ku andacoonayo war laba dagaal yaan liigu furin xildhibaanada saaxiibkadayahow dagaalkan dhinaca iiga dhacay igu furin oo koonfur galbeed lagula jiro annagana waxyaabaha aan ka keennay mooshinka ay tahay baabi'inta federaalka dowlad goboleedyada lala dagaalamaayo cagajugleynta cabsigelinta uu ka mid yahay baarlamaanka sidaad ka war qabtaan xildhibaano ayaa saddex mar afar mar eelboorka laga soo celiyey oo loo diidayaa inay safraan ayadoo xildhibaanada ay fasax ku jiraan afartan iyo sagaal habeenaa dhiman afartan iyo sagaalka habeen waxaan isleheen annagu oo haddana aan ku adkaysanaynaa in xasan sheekh gacmaha aan ka qabanno oo aan dhahno joog waxaan rabnay imbiijment qofka markuu ka yeelo wax ma saxiixi karo wax ma haddadi karo nin gurigiisa joogo oo dacwad suga ah waay marka annagu madaxweynaha waxaan leenahay imbiijmentiga kaa qoran imbiijmentigaas kaa qoran u hoggaansan guddoomiyaha baarlamaanka siduu sheegaya haddii muxuu ahay dagaal labaad aad ku furi laheyd ha ku furin mooshinka xilka qaadista ah ee laga gudbiyey murtad xasan gurgurta ayaa kusoo beegmaya xilli khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu gaaray meer sare xiisada ugu daran ayaana hadda ka taagan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaye halkaasoo ay isku hayaan lafta gareen iyo gurgurte weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtada mahad cismaan birikzam oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ardada kaasoo caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaasi munaasabad lagu soo gebagabeynayey xalaqaad lagu weyneynayey qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed uubow ayaa warbixinta warkan haya iyadoo qaybka ah dadaalada horumarineed iyo soo kordhinta mashaariicda loogu faa'iidaynayo bulshada sidoo kalena kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed waxa ay jimciyadda qur-aanka kariimka intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee ramadaan magaalada jilib ku qabatay mashruuca xalaqaadka qur-aanka kariimka ee lagu baranayo masaajidda iyo maraakiista gaarka uga haweenka sidoo kalena dadka loogu saxayo qur-aanka iyadoo muddadaasi ay ka faa'iidaysteen boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyn waxaa xaflad khitaami amaba gebagabaha loo dhigay ardaydii muddadaasi ku soo taxnaa ugu dambeenna soo gaaray heerka gebagabada mid ka mid a mas-uuliyiintii soo qabanqaabisay mashruuca loogu magac daray ilalhuda tina ayaa ka warramaya mashruucan loogu magacdaray ilalhuda tina oo micnaheedu yahay hanuunka u kaalaya waa barnaamij qur'aani mawsimi micnaha sannadla ah una furan dhammaan dabaqaadka mujtamaca rag iyo dumarba shacaarkiisana waxa weye yatluuna kitaab allahi wa yatadaarasuunahu baynahum kitaabkii ilaahi subxaana wa tacaala in la akhriyo la daraaseeyo lagu subciyo shacaarkiina waa sidaa waxaa loogu talagalay barnaamij camali ah oo boorinaya qur-aanka akhriskiisa in la badiyo iyo xifdigiisa bisha ramadaan wuxuuna ku socday qaab xalaqaad qur'aani ah fi lmasaajid walmaraakis annisawiya yacnii qof weliba oo raqbo qur-aanka u haya wuxuu qaabilayey kamiyo qur-aanka ka mid a haba yaraatee qof shan muxuu ahaa muraajaceeyo iyo qof toban muraajaceeyo qof qur-aanka mashruuc marka waa mashruuc nooca ah waa mashruuc qur'aani mawsumi ah oona u furan lijamiici dabaqaati almujtamac min alrijaal waannisa qaar ka mid ah culimmadii xafladda ka qayb gashay ayaa dadka ku booriyey inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka iyo ku dhaqankiisa وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا ikhwaani jasaakum allahu mashaariicda noocan oo kale oo qur-aanka lagu dhiirigelinayo iyo tanaafuska aad iyo aad bay noo faraxgelinayaan mana noqon doonta tii u dambaysay ramadaanka baagtankiisa baynu goobjoogu ahayn wilaayaadka oo dhan oo laysu keenay macallimiintoodii oo tartan gelahaya waxaa ka horraysay wilaayo walba iyadoo gaarkeeda ay tartan u qabatay oo ardaydii iyo dadkii mustawiyaasha ku kala jiray lasoo saaray la abaal la mariyey waa khayr fara badan oo qur-aanka ilaahay laysku dhiirigelinayo intii lagu guda jiray xafladda waxaa kelimaad ka jeediyey salaadiin culimo badan iyo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe barnaamijkan ilalhuda atina ee muslimiinta ee gabdha iyo wiilalba leh ee ka qayb galay ee loogu talagalay in lagu tashjiiciyo dadka ahlu qur-aanka xafladdaas oo ah midii ugu horraysay ramadaan ahee la qabto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nasiib inoogu daray wilaayada jubbada dhexe khaasatan magaalada jilib idinkuna waxaad nasiib u yeelateen dadkii mataqaanaa ee tashjiicinta ahlu qur-aanka ee barnaamijka noocan oo kale ah kuwoodii koobaad inaad noqotaan iyo ilaahay subxaana wa tacaala idinka nasiib idinkugu daray ilaahaya subxaana wa tacaala inagu manaystay muslimiin haddaan nahay qur-aanka kariimka waa deeq ilaahay subxaana wa tacaala ina siiye iyo fadli dheeraada fadliga dheeraadka ee qur-aanka ilaahay inagu manaystay waxaa nalaga doonayaa marka insha allahu tacaala inaan uga faa'iidaysanno barashadiisa ku dhaqankiisa jaanib walba uu u baahay inaan uga faa'iidaysannaa la doonayaa
guddiga gurmadka awaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah shabeellada dhexe hiiraan iyo bokool aynu ku hormarno walaalka shabeellada dhexe iyo faysal mahad soomaali in ka badan sagaashan qoys oo isaga kala yimid degmooyinka ceelbaraf miir taqwo iyo sidoo kale deegaanka biya cadde ayaa ka faa'iidaystay gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowaan uu ka sameeyey wilaayada shabeellada dhexe qoysaskan oo isugu jiray fuqaro masaakiin beeraley iyo xoololey oo saameyn ay ku yeelatay abaaraha daran ee ka jira qaybo ka mid a wilaayada ayaa markii raashinka loo qaybiyey kadib la hadlay idaacadda andalus waxay ka warbixiyeen dareenkooda iyo baahida ay u qabeen raashinka iminka la soo gaarsiiyey cala suumaco oo jooga miir taqwo jooga ee la kulmay abaaraha ka jira magaalada walaayadu na soo booqatay oo noo tageentay macaawino saliid iyo bur iyo biriis isugu daran oo si sharafa iyo nidaama kaar lagu siisay iyagoon u mahad celinayno in ilaahay gacanta koreysa alla ku daro ilaahayna ka dhigo dhagaxaan jibin an ka dhigo ilaahay ka dhigo intaasaan ugu mahad celinaynaa cabdi dhigayaleh anigoo harakada shabaab ay igu taageertay bur iyo saliid iyo bariis iyo sokor waxaan leeyahay oo meesha oogadooda cirka u ayrbaanay dhulkana kii udgoon badanoon ubax iyo caleeweynoon ay gegaygini uga yeel anigoo shukur maxamede macaawin laygu siiyey oo ugu hambalyaynayaa xarakada al-shabaab lagu siiyey kheyr allaha siiyo karkarkooda koraan leenahay cadaawadooda cagta hoos laha geliyo beriis iyo alaysiiye sokor iyo saliid alaysiiye mirta taqwaan ku suganahay mujaahidiin kheyr allah siiyo bur iyo saliid iyo sokor iyo beriis kheyr allah in siiyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale guddiga gurmadka abaaraha uu gurmad raashin qaybina u sameeyey in ka badan laba boqol oo qoys oo isaga kala yimid deegaano hoostaga degmooyinka jowhar iyo balcad ee wilaayada shabeellada dhexe sidoo kale warbixinta guddiga gurmadka abaaraha uu gurmadka ku gaarsiiyey deegaano dhacay hiiraan waxaa inoo haya saadiq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii laba jibaaray gurmadka lagu garab qabanayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan guddiga gurmadka ayaa raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur bariis sokor iyo saliid gaarsiiyey dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka aboorey iyo tuulooyinka hoostaga ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan deeqdan raashinka ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay lixdan iyo afar qoys oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka aboorey iyo tuulooyinka hoos yimaada naqiib cali maxamed cismaan abu caaisha afhayeenka nuqbada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ahne xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa bulshada ugu baaqay in ay iswalaashadaan dariskana ay ka warqabaan bismillaah deegaanka aan joognaahi waa deegaanka aboorey ee walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan raashinka la qaybiyey waa bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid dadka raashinka loo qaybiyeyna waa lixdan iyo afar oo walaalaheena oo dadkii mudnaa a insha allahu tacaala abaaraha ay saameeyeen insha allahu tacaala intaas ka badanne alle subxaanahu wa tacaala ayaan ka rajaynaynaa xarakatu shabaab mujaahidiinna marnaba idin moogaan mayno insha allahu tacaala marka saas ayaan leeyahay dadka deegaanka ee aboorrey degan waxay soomaalidu ku mahmaahdi jirtay waa la doogayayaa la dacaroon wallaahi alcadiim gaala waa tegaysaa ilaahayna wuxuu ugu talagalay kitaabka alle subxaanahu wa tacaala in ummadda lagu maamulo ilaahay qur'aanka uu soo dejiyey cidda aan wax ku maamulin gaalada inay la mid tahay alle subxaanahu wa tacaala sheegay waadna ogtihiin oo dad culummaahatiin anugu waa aqaan aboorrey waxaan idinka codsanayaa oon ku soo gebagabaynayaa inaad iscaawisaan isu naxariisataan ood qof walba qofka kale uu war ka hayo walaalkaaga deriska ah aad war ka haysiin xaalkiisu sida uu yahay xalay inuu baryey inuu xanuunsan yahay in maarata dabku ka dansan yahay is ogaada oo gacmaha isqabsada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mid a dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka aboorey iyo tuulooyinka hoos yimaada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahad celiyey mujaahidiinta gurmadka la soo gaarsiiyey deegaankaygu aboorey magaca magacaygu cumar sheekh cabdiyaa la yidhaha aboorey abaar badanaa saamaysay dhowleel badanaa jira dumarka aaday wax maarata wax u liitaan beer ma jirto adee saddex sane abaar aheyd beerta waa iskaga taala meel laftaydiya meesha isaga taala dee roob uusan ku diin maxaa ka imaanaya alxamdulilah walaayadaa na soo gaarsiiday adiga maaragta oo macaawina na soo gaarsiiday haaf bur ah iyo haaf bariisa iyo haaf sokora laba caagoo saliida ilaahay maaragta oo khayr allaha siiyo abaartana allah naga reebo cismaan maxamed cabdil aboorey abaartu waa mid la sheegi kara maaha waa dad iyo dunyo walaayada islaamka wax firgooya lasoo gaarsiiday badar oon u baahnay in lasoo gaarsiido Eh, saddex haaf oo haaf uu yahay sokor haafna uu yahay bariis haafna uu yahay bur iyo laba caago saliida baahida aan u qabna ilaahay ha xisaabi kara kuwii keena ilaahay kheyr ha siiyo waa waa u ducaynaynaa ilaahay oo aqbalo ammaanadii loo soo dhiibay waa lasoo gaarsiiyeen meel dhaxa kama noq waana u mahadcelinaynaa irow maxmed waraale abuuri aad oo weyn ay no- ay noo taabatay waana ilaahayna waa nooga gargaare kulay laalna taabtay ay- ayadana ilaah baan u sheegnay iyo islaam alxamdulilah waana fiicannahay wax bilaayaa male abuuran joogna waxaa lay siiyey badar iyo saliid sokor bariis bur iyo saliid alxamdulilah aad oo weyn ugu baahnahay weliba waa baahnahay abaaraa ku dhacday dhowr dadku candhamaal iyo caramaal dadku ahaaya caramaal u ahay saddex sanana abaaruu joogo muslimka kor lala hawdhigo gaaladana laa
soona abuurey maanta waa- waxaa lasoo gaarsiiyey bur bariis sokor laba cadow saliid si aadaan u baahnayn soo gaarsiiye walaayada islaamka nola kor u qaado aniga maxamed barqal abuurey abaarta laba sanay badna haysataba waagan waa nagu dhigantoo lagama foqon marka walaayadana soo gaarsiiday eh, badarka laloo yimiday oo waxuuna ka kooban yahay bur bariis sokor saliid baahiyaa loo qaba xoolihii habaa jufdhi raba xaa la gadan xaa la cuna beerihiina waa eber ilaahay kor ha u qaado khayr allaha siiyo waa leela soo gaarsiiyey meel dhaxa kama laabin khayr allaha siiyo korna allaha u qaado gaaladana allaha jiro deegaanku aboorrey waay magacay gocanab cabdulla cosabla waay abaartu saa'iday lagu tahay sanahowdaanoo badanay la haysata ilaahay laga fartee xoolaha xaalkoodu waa wax la sii mug wax kaleeta ma lahan marka ilaaha mahadda iska leh dhowr sano ay abaartu hayday haddana ilaaha khayr ka sugaynaaye wixii wax la siiyo maanta badara hadda ku fadhiyaa saddex aaf oo sokor iyo bariis kale ah iyo bur iyo laba caago saliida hadda gacantayda ku jiro dareenkaygu waa abaartaas ay dimigu waa fiicana aadaa ugu faraxsana maanta marka wixii la siina khayr allaha siiya mujaahidiinta la siidan khayr allaha siiya meesha laga soo bixiyo meel khayr la qabta allaha ka dhigo ee muslimiina laga soo qaaday cadowgana allaha jabsho nuurta suugaas agoorey agoorey laba sano ay abaarta haydaa xoolaha xaalkooda waa xun yahay badarkaa gacanta lagu siiyaa dhaqlaanaa jirta raablaanaa jirta ilaahay aan roob ka sugaynaa saddex xaafi caag saliida anaga laysiiyey yaan gacanta ku hayaa ilaahay wixii la sii khayraa siiyaan dheelayna marka muslikan allaa qawiyo gaaladana allaa jabsho wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa mas-uuliyad gaar ah iska saartay ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dhulka wilaayada waxaana ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ka sameeyey gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin wilaayada islaamiga boqol deegaano ka tirsanna waxaa la gaarsiiyey gurmad sida uu ku waramayo cabdiqani maxmed deegaanka aboy aboy oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur waxaa dhowaan gaaray guddiga gurmadka abaaraha wilaayada bakool oo wakiil ka ah midka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna halkaasi gaarsiiyeen deeq raashiin ah oo si weyn ay uga faa'iidaysteen bulshada deegaankaasi deegaankan oo horey loo gaarsiiyey gurmad biyodhaamin ah ayaa mar kale laga soo calaamadeeyey xaalad nololeed oo aad u adag waxaana gurmadka abaaraha oo ka jawaabaya daruufahaasi gaarsiiyeen raashiinka noocyadiisa kala duwan fagaaraha raashiinka laga qeybanayay waxaa bulshada kula hadlay malaaq suubow afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada bokool ama dadka oo muslimiinta eh tabaa laysan kakooyan meeli le rawa boyboy isigoo dhulkiin dheeriye la siin weeri baahidin i dhibaatadin islaamkii deeri islaamkii dhah ka jawaabay hata ka fadhiidan raashin lanqiyaa sokorn bilaantigii megelkiin dhulkii singnoolan sababtiya beeidii adagda ee ana gorday dhulkuusugaa dhulanayto hawid awu jidan galaana baawur ahan surimaana oo iska maalnaha dadonaytoy ilaahay maalnaha iskaka dhagi ilahay iskaka dhagnaado korngooshi maayna dhulkinokolooda koranhayna dhulkuusugaa maadaama isigoo roogdan islaamkii odkiin deeri waan haka jawaabi runtii may balleero kore ha geeka walaayada islaamka meel kastoo dadkiiya mas-uulka ati rooga ku warqabta taasa daliil innagadaas hoba weybay hati laha qoray dad hata taaganta fadhiyo raashinka qaadaayin guddiga abaaro geeka may goobjoogkayaa isigoo raashinkii siinlasiinka talagali yeedo baabursha amti sulinyo iyo osin siyano sugadoo siyan mas-uulidiyo heerkaasa roogda marka insha allaahu may ogaada sanadadla ku warqaba inisigatin may lafade islaamka dhihiisa un ku warqabtan sida isiimlaasiinka gurmid iyo gurmidlasiinka fada i garab i gargaar waxaa dhankooda warbaahinta andalus la hadlay dadkii nasiibka u yeeshay gurmadka raashiinka waxayna bacdalaahi u mahadceliyeen mujaahidiinta iyagoona sidoo kale u duceeyey mayba lana say sokoraa lana sii mayba lana say galey lana sii may waxaa gee kareer baro barwaaqa emooyin a ilan hel yallamedana ay ku helni aynin sii aynin ahani qori ilaahi anin qori aynin wadi mujaahidiinka yani ya ya yani wadi yoonna siiyan maynka maxadiyana ilaahinka maxadiyana maxadiin ilaahinka maxadiyana uma bacda jam maynka maxadiyana mujaahidiinka intaas baa dije ilaahi guul malaa'ikay saar garabsho odowka ooyo hayo gaaladooyo ha dhibo hayso ilaaha jibi gaaladooyo ha dhibo hayso ilaaha jibi mandhar kheer ilaaha ninshaana wadankunu roogni ubay ubay la raw dhibaato badan a jarti oonga jari abaara jari baahi jarti dhib badan a jari oon kolley ilaahay dartiis mujaahidiinta dartiya kukubani biyo ka helni ka faraani marlamaad hatan wal niin weeri korkoorani niinka weeri hooba koyni hatan ilaahay anka mahadnagaane mujaahidiinta anka mahadnagaane raashin ananasi dhibaatadii una qabni dhombe ilaahay anka mahadnagaane walku bahi ilaahay galantin guul malaa'ika hisaar gaalada allihii ibii odobkiisinba afyahasiinka jeeda rusishaas allihii ka weele ana isgowriyaanli araa mayba kuqooy dhiniga ogibe kuqooy dad oo todoba sin siyasin oo kale abaar iidanka dheerati oon iyo baaha gaajaha rafaadiya ena deegankaasaa ka dhibaa tawni mujaahidiinta islaamka ilaa marshay jarahan dhibkaan han sheegani mayba garabna lisiyahaa geeka iniuna soonka umtibaahadir biirna na waraabi hatana geeka mayba garabna lisiyahaa ni raashuuna ninka weer loorge leya sokor ilaa marshay jaree nei a seddahalla saliile lanqasta inina nasi ya hatana roogna mujaahidiinta ilaahay garabsho guul malaa'ika saara gaalada alla noo jibi mayba ilaa marshay jare geeka roogneha lamba uuku idisa kaqabaryaas nlahayna ya ilaa marshay jareha roogna wilaayada bakool waxa ay ka mid tahay gobollada ay sida weyn u saamaysay abaarta allah fadligii waxaana deegaano badan oo ka mid a la gaarsiiyey gurmad isugu jira biyo dhaamin iyo raashiin walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu